Guddoomiyaha degmada Boosaaso Injineer Cabdifataax Maxamed Cusmaan iyo madax ka socotay hay'adaha UNHCR iyo NRC ayaa magaalada Boosaaso si wadajir ah uga dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo afartan iyo afar guri oo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka danta yar ee ku nool kaamamka magaalada, waxaana mashruuca maalgeliyay hay'adda UNHCR iyadoo ay fulinayso NRC oo kaashanaysa dowladda hoose ee degmada Boosaaso. Guddoomiyaha degmada Boosaaso Injineer Cabdifataax Maxamed Cusmaan ayaa ka warbixiyay mashruucan.
run ahaantii uga mahad celinaynaa hadda UNHCR iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee mashruuca kan ballaaran oo ay qayb weyn ka yihiin in een, dadkii deganaa buushashka iyo guryaha markaas aan ku habboonayn ee markaas duruuftu dejisay in laga saaro oo dad deegaan ah oo guryo iyo dhul iyagu leeyihiin la dejiyo Een, ka meeyar ahaan een, inta aanu xafiiska nimid een, siyaasaddii ahayd in dadkaas loo dhiso hal qol waxaan ku bedelnay in laba qol loo dhiso Een, maadaama een, shacabka soomaaliyeed ama faamiliga ee qoyska soomaaliyeed ay runtii ka- ee, ka badan yihiin shan qof iyo wixii ka badan ay yihiin marka hal qolna uusan ku filnaan karin insha allah waxaan rajaynaynaa een, qorshahanka siduu u horgalay inaan kusii socodsiinno oo aan ka sii badinno meeshii labada qol ahayd si markaas faamiligu ay guri fiican ay ku noolaadaan ay u helaan Ee, run ahaantii een, sida uu sheegay een, ninkan odayga ah oo ka mida dadka degan xaafadda oo ka faa'iidaystay ahna maamulaha iskoolka halkan aan ka dhisnay een, uu sheegay inay wax badan kaga raysteen waxaan rajaynaya insha allahu tacaala dad isaga la mida oo ee, xaafaddan soo degi doona iyaguna insha allah inay ka soo bixi doonaan guryahii deganaayeen oo buushashka ahaa ee guryaha kan ay leeyihiin oo deegaanka ah oo waxbarashadii leh caafimaadkii leh isboortiskii leh suuqii leh wax kasta oo adeeg bulshada ah oo u dhammaystiran inuu ku soo biiri doono insha allah